Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Macalin oo ka hadlay isbeddelka horumarineed ee lagu sameeyay arrimaha dastuurka iyo cadaaladda waxa uu wasiirka sheegay in Wasaaradda Cadaaladda ee Xukuumadda Soomaaliya ay waddo hanaanka baahinta cadaaladda iyo ka doodista furan ee cutubyada dastuurka.
horumarinta cadaaladda waa waxyaabaha ay u xil saaran tahay een, waajibkeedana ka mid a wasaaradda cadaaladda Waaya.
Een, maalinkii aan nimid ilaa hadda een, dabcan waxaad arkaysaa isbeddel weyn oo ku dhacay een, xukuumaddan ay tahay isbeddel weyn oo ku dhacay cadaaladda soomaaliya Een, oo hadda dadweynaha soomaaliyeed si toos ah ayay ula socdaan garsoorka iyo maxkamadaha iyo cadaaladda kiisaska markaas ay xiiseynayaan Een, qareenada doodooda aad ay u kala dhegaystaan magacyadooda waa ay barteen Ee, waxaas waxay keentay een, waxay ke- waa waa horumarin iyo iyo iyo- iyo mataqaana dadaal runtii la geliyey waxa naga dhiman waxaa weeye wax ku dhiman dastuurka ku dhiman waaye Een, oo ah inay isku xirmaan oo la federaaleeyo nidaamka garsoorka soomaaliya ama hanaanka federaalka garsoorka soomaaliya in la federaaleeyo la isku xiro unbaa unbaa ka dhiman taasina dastuurka ayaa ayuu ku xiran yahay nasiib wanaag cutubka hadda sagaalaad ayaana ka jawaabaya markii baarlamaanku noo ansixyaana nidaamkaasu oo noo dhismayaa nidaam isku xiran oo dhammaystiran oo dalka oo dhan Sidee soomaaliya la ah.
isugu xirayaa marka nidaamkaas?
waxaa la isugu xirayaa een, hadda markii la- soomaaliya waxay ka soo guurtay nidaamka dowladda dhexe ama cadaaladda ama garsoorka dowladda dhexe ay ka soo guurtay waxay waxay soomaalidu qaadatay marka nidaamka la yidhaha federaalka nidaamka federaalku marka hanaan al- ayuu leeyahay hanaankaasu marka soomaaliya lagama hirgelinin weli lagama hirgelinin Een, waana heshiiskan hadda aan ka sheekeynayay oo cutubka sagaalaad ku jira ayaa madaxdii soomaaliduna way kusoo heshiisay nasiib wanaag oo heshiis baa ka yaalla heshiiskaasuna hadda dastuurayntiisii waa tan ay dhacday dadweynihiina lagala soo tashtay wuxuu leeyahay laba qaab ama laba moodal ayuu leeyahay mid waxaa la yidhahdaa integrated ama midka isku dhafan oo isdhex gashan oo dadka qaanunyahanada yaqaana oo dalka dhan wuxuu yeelanayaa een, yacni ni- kan- kiisa maaragtay een, federaalka ah maxkamadihiisa federaalka ah iyo maxkamadihiisa een, ah heerka dowladda goboleedka iyo kasii hoose dowladaha hoose nidaamkoodu way mid kuwa isdhex gashan oo mid oo bay noqonayaan mixed ah oo hal ah waa model ama waa hanaankaas mid kale waxaa duniyada ka jira nidaam kaleeto oo oo- oo garsoor hanaan federaala ka jiro la yidhaahdo kan is- isbarbar yaalla ama isbarbar socda ayaa ka jira annagu kaas maanan qaadanay daba maqa- waxaan qaadanay kan hore ba isku dhafan baan qaadanay oon ku heshiinay Een, haddii marka een, cutubkan la ansixiyo waxaa la hirgelinaya hanaankaas hirgelintiisii ayaa loo dhaqaaqaya implementationkiisi Waay.
ayaa loo dhaqaaqaya markii la hirgeliyo ayaa siduu u howlgelayo dhaqangal uu noqonaya la arkaya siduu u shaqaynayo laakiin hadda heshiisna kama deganayn dastuur kale lama soo gelinin laakiin waxaan rajaynaynaa oon nasiibkeena aan kusoo aadnay xilli baarlamaankeennu uu horyaallo oo ansixin doono insha allahu tacaala markuu ansixiyana waxaa noo harsanaan doona waa hirgelin